الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمه واسعه وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قرما لأب حجبت أم أب بعدا وسدسا صلبت وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل على التصحيح وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث ناظمك رحمة الله عليه waxau inoo soo gebagabeeyey dadkii ahlu faradka wax ku qaadanayay faradkii ugu dambeeyey oo toddoba qof wax ku qaadanayeen oo suduskii ahaa ayuu inoo soo gebagabeeyey maca shuruudihi iyadoo shuruuddiisiina lala qabo oo mid kastaba cidda wax ku qaadanaysa waxa loo shardinayo uu soo tilmaamay marka ay sidaa tahay mid ka mida dadkii wax dhexlayay oo ayeeyadii ah oo uu hal bayd inoogu soo ishaaray ama uu inoogu soo tilmaamay faradkeeda iyo siday u mutaysanayso ayuu rabaa waxoogaa faahfaahina inuu ku daro ayeeyadii wuxuu kaga soo gudbay markuu yidhi wa sudsu fardu jaddatin fi nasabi waaxidatan kanat liummin aw liab markuu yidhi ayeeyadu markaa suduska ama lix meelood meel ahaan waa farad ayeeya wax ku dhaxasho ayeeyadaasi oo fi nasabi ku sugan oo tii walaaga iyo dhinaca aan ahayn waaxidatan kaanat mid qura ha noqoto oo liummin maydka xagga hooyo ugu ayeeye ah aw liabin ama xagga aabbe ugu ayeeye ah ayeeyadii markuu inoo tilmaamay inay sudus wax ku dhexlayso lix meelood meel ahaan ayuu rabaa in faahfaahina inuu ka bixiyo ayeeyada uu u jeedaatay tahay maxaa yeelay ayeeyo oo dhani dee wax ma dhexlayso marka si dhab a loo eego ama meelaha qaarkeed marka baabka faraa'idka la yaqaano mugdi baa ka soo geli karaa oo waxaa lays odhan karaa maadaamo bintulbinti ama ibnulbinti inantu inanta ay sii dhasho ama inantu inankay sii dhasho maadaamaanu dadka wax xalin ku jirin oo dadka wax dhexlaya aanu ka mid ahayn oo aanu ku jirin dee mar haddaanu isagu wax dhexlaynin cid isaga dhaxashaana ma jirto waa macno lays odhan karo taana si aan laysu moodsiin ayuu tilmaami doonaa oo uu inoo tilmaamayaa inoo caddaynayaa dadkaa aynu tilmaanay kuwo wax dhexlayaba yaanay noqonin inankii inantu sii dhashay ama inantii inantu sii dhashay laakiin in iyaga ay dhici karto cid dhaxashaa inay jirto iyaga laftooda oo ayeeyadii ah ayeeyadii oo kale inay suuragal tahay inanteedu inantay sii dhashay inay dhaxasho waana sida ay tahay si uu masaa'ilkaa u caddeeyo ayuu rabaa inuu ayeeyadii si gaar ah isu dul taago ayeeyooyinkuna markay wax dhexlayaan imaa inay hal mid oo qura tahay iyo imaa inay tacadudaan waxba kama dhexeeyaan inay midh qura noqoto iyo inay tirowdo dhowr ay noqdaan markay dhowr noqdaan imaa inay siman yihiin iyo imaa inay kala dhow yihiin labadaa waxba kama dhexeeyaan marka ay sinaadaan sinaade eh marka ay kala dhowaadaan inay isku jiho qura yihiin iyo inay kala jiho yihiin u kala qaad taasina marka waa xaalad markay kala dhowaadaan meesha soo gelaysa hadday isku jiho noqdaan waa sahlan yihiin oo marba ta dhow uunbaa leh laakiin hadday kala jiho noqdaan oo iyagoo kala dhow misna ay kala jiho noqdaan khilaaf baa geli doona labada suuro ee ka suuragal ah oo ah inta hooyo dhowaato iyo inta aabbe dhowaato suuro ka mid ah oo ah marka ta aabbe dhowaato khilaaf baa gelaya haddii laakiin ta hooyo dhowaato khilaaf geli maayo ta aabbe way iska tegi intaba axkaamteeda isagaynu uga hadhaynaa ee waxba inagu iminka waxba sii faahfaahin mayna ilaa uu naadimku raxmatullaahi calayhi isagu uu u bambaxo markaasi baynu ishaari doonaa marka wuxuu yidhi naadimku raxmatullaahi calayhi wa in tasaawaa hadday sinaadaan nasabu ljaddaati ayeeyooyinka nasabkoodii hadday sinaadaan oo wa kunna ay yihiin kulluhunna dhammaantood waarihaati kuwii wax dhaxlaya fa sudsu sudusku lixda meelood meelo ahaantu baynahunna dhexdooda bisawiyati bay ahaatay si isleeg hadday sinaadaan ayayooyinku abtirsiga ay maydka usoo abtirsanayaan hadduu sinaado fa sudsu baynahunna bisawiya sudusku dhexdooda waa si isleeg ayay u qaybsan fi lqismati alcaadilati asharciya markaynu ku soconno qaybtii caadilada ahayd ee sharciyada ahayd qaybtii cadaaladda ahayd ee sharciyada ahayd ee bimacnaa cadaalad samaynaysay markaynu ku soconno ee sharciga alle loo nisbeeyey waxa weeye waa sidaasi wey oo waxay noqonaysaa inay suduska qaybsadaan wa in tasaawaa hadday sinaadaan nasabuljaddaati ayeeyooyinka nasabkoodii iyo abtirsigoodii ay maydka u abtirsanayeen hadduu sinaado oo wa kunna ay yihiin kulluhunna dhammaantoodna waarihaati kuwii wax dhaxlaya fa sudsu sudus baynahunna dhexdooda bisawiyati buu ku sugnaaday si isleeg fi lqismati markaynu ku soconno qaybtii alcaadilati ee markaa cadaaladda ahayd ee midda cadaalad falaysa ahayd asharciyati ee sharciga ahayd ee sharciga loo nisbeeyey wa in takun hadday tahay qurbaa jaddatun qurbaa ayeeyada dhowi liummin xagga hooyo mid ugu ayeeye ah oo tii hooyo haddii ay tahay xajabad way xijaabi ummu abin aabbe hooyadii bay xijaabi oo bucdaa fog aabbaha hooyadiisa fog way xijaabi wa sudsan salabat ay wa salabat waanay qaadanaysaa sudsan suduskii macnaha suduskiina way qaadanaysaayoo keligeed ayaa wada qaadanaysa wa in takun haddii ay tahay bilcagsi roganaha haddii ay tahay roganaha fal qowlaani labadii qowl mansuusaani kuwa lagu nasgareeyey weeye fii kutubi ahlilcilmi kutubta ahlulcilmiga dhexdooda tii markaa la nasgareeyey ee la caddeeyey weeye oo waxay noqonaysaa mid le waa dhacaysaa iyo mid le ma dhacayso waa mid la nasgareeyey wey marka laa tasqudu ay bimacnaa axaduhumaa labada qowl midkood waxa weeye laa tasqudu dhici mayso albucda ta fogi dhici mayso labadii qowl isagaa kuu tilmaamay laa tasqudu dhici mayso albucda ta fogi ay aljadat lbucda ayeyada fogi dhici mayso cala saxiixi sida saxiixa ah markaynu ku soconno qowlka khilaafsan baa markaa daciif ahe waitafaqa waanay isku waafaqeen aljullu ay almucdamu oo min a'immati shaaficiya a'immada shaaficiyada badankoodu waxay isku waafaqeen cala tasxiixi qowlkan saxiix yeelidiisa inuu saxiix yahay iyo saxiix yeelidiisa taasi ayay isku waafaqeen mucdamu asxaabi shaaficiya qowlka labaadna dee waa qowlkaa didkiisa oo waa qowlka uu daciifinayo oo wuxuu leeyahay maye marba ta dhow ayaa waxijaabaysa ahlulcilmiga in badan oo dariiqadaa maray oo markaa madaahibta kale ahlulcilmiga ka mid ahina way jiraan naadimku raxmatullaahi calayh wuxuu inoo tilmaamayaa ayeyooyinkii iyo axkaamtooda waanu inoo tilmaami doonaa ayeyada wax dhexlaysaatay tahay markaa daabit ahaan ahlulcilmigu waxay yidhaahdaan kullu jaddatin fa hiya waaritha ilaa mudliyatun bidakarin bayna unhayayn ayeya siday u dhan tahayba dhinac aabe ha ka timaado ama dhinac hooyo ee waxbay dhaxashaa allaahuma ilaa tii ku soo dhowaatay markaa lab laba dhadig u dhexeeya lab laba dhadig u dhexeeya ta ku soo dhowaatay mooyaane oo bimacnaa mid aan dhaxal lahayn nin aan dhaxal lahayn ta ku soo dhowaatay mooyaane naadimkuna waa ishaari doonaa oo hal bayd buu ku tilmaami doonaa wa kullu man adlat bikayri waarisin famaa laha xadun min almawaarisi saasuu tilmaami doonaa mid kastoo ku soo dhowaatay mid aan waxba dhaxlaynin iyaduna dhaxal ma leh sidaasuu odhan doonaa marka ayaya siday u dhan tahay waxbay dhaxlaysaa mid jad faasid ah oo bimacnaa awow dhadig ka sokeeyo xagga kalena dhadig ka xigo taa ku soo dhowaatay mooyaane ee weliba labada dhadigee hareeraha ka xiga midi iyada tahay mooyaane mid kastaaba waxbay dhexlaysaa si kale haddaynu u nidhaahno waxaynu odhanaynaa iyada laga hadlayaa hooyadaa hooyadeed in allaale iyo intay doontaba kor ha u baxdo ayeyadaasi inay wax dhexlayso waa bilijmaac laba iskuma hayso hooyadaa hooyadeed oo aan soo oodnayn derajo allaaliya derajaday doontaba kor ha u baxdo ee bimaxdil inaas mar hadday ku soo dhowaatay dhadig badhax tiran oo hal oo qof oo lab aanu dhex gelin ee ay noqoto hooyadaa hooyadeed hooyadeed hooyadeed in allaale iyo intay rabto ha socoto ayeyadaasi dhaxal bay leedahay oo kuwa wax dhaxlaya bay ku jirtaa in mid ka sokaysaa riddo mooyaane dhaxal bay leedahay waana bilijmaac aabbaha hooyadii hooyadii hooyadii in allaaliya intay rabto iyaduna kor ha u baxdo aabbaha islaanta dhashay hooyooyinkeedoo bimaxdil inaas ku soo dhowaaday dhadig badhax tiran oo silsiladooda aan wax labahi ku jirin iyagana inay wax dhaxlayaan ayeyada dariiqaa ku timi waa bilijmaac laba iskuma hayso labadaa waa laisla ogol yahay aabbaha hooyadii intay doontaba kor ha u baxdo iyo markaa hooyada hooyadeed in allaaliya intay doonaysaba kor ha u baxdo wixii intaa ka dambeeya khilaaf baa gelaya labada ayeeya wixii ka dambeeya waxaanay noqonayaan kuwa khilaafku gelaya waa awowyada dhinaca aabe hooyooyinkood waa awowyada dhinaca aabe hooyooyinkood aabbaha hooyadii baynu tilmaannay laakiin aabbaha aabbihii hooyadii khilaaf baa gelaya oo madhabka maalikiyaduna way diidayaan oo labadaasunbaa wax dhaxlee taasi waxba ma dhaxasho bay odhanayaan madhabka xanaabilada iyo labada madhab ee kale xanafiyada iyo shaaficiyada saddexdaa madhab iyo jumhuur ahlulcilmina waxay isku raacayaan saddexduba inay wax dhexlayaan oo awowga koowaadee aabe hooyadihii in allaaliya intay doontoba kor ha u baxdee inay kuwa wax dhexlaya ku jirto ayay markaa xanaabilada iyo shaaficiyada iyo xanafiyada iyo jumhuur ahlulcilmi isku raacayaan awowga koowaad ee aabe marka la dhaafo ee awowga labaad la marayo awowga labaad hooyadii xanaabiladina halkaasay ku hadhayaan oo iyaguna saddexdaa ayeeyo oo qura ayuunbaa wax dhaxla bay leeyihin waxaa isku soo hadhaya shaaficiyadii iyo xanafiyadii iyo ahlulcilmida in badan oo muxaqiqiinta ka mid ah oo fii jamiici almadaahib ka tirsan oo odhanaya ayeeyo kasta oo awow wax dhaxlaya ku soo dhowaatay iyana dhaxal bay leedahay waana qowlka fiican aynu u iilanayno rajaxayno naadimka raxbiyuhuna waa dariiqada uu maray oo waxa weeye awow kasta oo dhaxal leh islaanta hooyadii ahi in allaaliya intay doontoba kor ha u baxdee bimaxdil inaas marka isaga laga bilaabo dhadig badax tiran intay doonayso kor ha u baxday ayeeyooyinka wax dhaxlaya ayay ka mid tahay sida aawadeed baa bacdu salaf sida moxamed ibnu siriin oo kale iyo waxaa ka ansaxay inuu yidhi sagaal ayeeyo waxbay dhexlayaan sagaalka ayeeyana qeyd maahe ka badaniba waxbay dhexlayaan hadday isu yimaadaan tiro allaaliya tiraday doonaan ha noqdeen waanayba dee noolaanayne hadday isu iman lahaayeen oo ayeeyooyin fara badan oo isku darajo ay isu yimaadaan yani waxbay dhexlayaan mid kalena ha kuu caddaato ayeeyooyinku dhinaca aabe ayuunbay ka tacadudayaan oo tiradoodu ka badanaysaa ee dhinaca hooyo daa'iman waa mid qura biijmaaci ahlilcilmi ayeeyadu dhinaca hooyo hal ayeeyuunbaa ka imanaysa weligeedba hadday toban ayeeye isu yimaadaan iyo hadday ka yari isu yimaadaan iyo haddii ka badani isu yimaadaan dhinaca aabbuhu waa mid qura dhinaca aabbuhu waa mid qura dhinaca hooyadu cafwan dhinaca hooyadu waa mid qura dhinaca hooyadu waa mid qura allahuma ilaa haddii laga tegi waayo marmarka qaarkood bay luqas ahaan ama halxidhaale ahaan waxay ku keenaan shan ayeeyo oo wax ku dhaxlay madhabka xanaabilada oo madaahibta shaaficiyada iyo xanafiyadu shan iyo toban iyo ka badan ba waa ogolyihin laakiin waxay yidhaahdaan waar madhabkii xanaabiladii odhan jiray saddex ma dhaafaan ayeeyooyinku oo shan dhaxal siiyey ka waran taasina waa iska suuro qariib ah oo had iyo jeer ay fuqahadu tilmaamaan haddii ilmo yar laysku qabsado oo masalan gabadhana labadaba ay kulmeen oo ama dee guurkan iska beenbeenta ay waxyaaba noocaasi inta mid isagoo caadi u qabay mid kalena ay been u sheegtay oo sifo qaldan loogu meheriyey marmarbay iska dhacdaa laba nin inay gabadh ku kulmaane oo dabeedna hadhow loo bandhigo ama shubho iyo wax lamida qaabkaas ka nikaaxa laftiisu waa shubhae waxa weeyaan shubha ahaan labadii ninba gabadhii ay u tagaan oo ilma sidaa ku dhasho oo loo bandhigo hiddasoocihii ama d n a gii laga qaado oo lagu kala saari waayo la yidhahdo labaduba waa dhaleen xaaladda noocaasiya ayay fuqahadu waktiyada qaarkood tilmaamaan oo yidhaahdaan ilmahaasi wuu ka dhexeeya waa laba aabade laba aabuu leeya gabadhuna waa u hooyo labadan lagu kala saari waayena labaduba aabbay u yihi waa qowl jira wey marka masalada noocaasiya labadii aabe dee mid kastaba laba ayeeyaa ka imanaya oo xaggiisii ka imanin iyo midhii xagga hooye ka iman jirtay waa suure markaa in labada aabe midba laba ayeeya xaggiisa intay ka yimaadaan in shan isu yimaadaan halkaas suuro ayay yidhaahdaan xanafiye ayay yidhahdaan waxaad arkaysaa xanaabiladiio ay isku halxidhaaleeyaan shan ayeeyo wax dhaxal siiyey waa masaladaa la kala saari waayo laakiin xanaabilana si kale kuma uma suuragalaha inay saddex dhaafiso ayeeyooyinka maalikiyana weligoodba laba ma dhaafiyaan madaahibtan kale tacadudinaya dhinaca aabbay ka tacadudaysaa oo ka tiroobaysaa amaa xagga hooyo weligeedba waa mid ura ma dhaafayso ee ayeeyooyinka badanaya waa dhinaca aabbaha oo tii aabbe ku timi xaggiisa ka timi tii xagga aabbaha aabbihii ku timi tii aabbaha aabbihiisa kale awowga saddexaad ku timi waa sidaa wey waa markay sinaadaan marka wuxuu yidhi wain tasaawaa hadday sinaadaan nasabu ljadaadki ayayooyinka nasabkoodu oo wa kunna ay yihiin kulluhunna dhammaantoodna waarisaati kuwii wax dhexlaya fa sudsu sudusku baynahunna dhexdooda bisawiyati waa si isleeg fi lqismati alcaadilati asharciya qismadii iyo qeybtii marka cadaaladda ahayd ee sharciga ahayd marka lagu socdo sidaa weeye marka hadday siman yihiin waa biijmaaci ahlilcilmi laba iskuma hayso cid kastaaba inta ayeeye ay dhaxal siinayso qoladii laba dhaxal siin jirtay oo qura oo iyada ijmaacan ahayd masaladaa laba iskuma hayso qoladii saddex dhaxal siin jirtay qoladii ka badan dhaxal siin jirtay isku qaban maayaan qolo kastaaba inta ayeeye ay dhaxal u ogol yihiin hadday siman yihiin xagga nasabka oo midba dhinacay doontaha ka timaadee deraje ahaan ay sinmaan inay si siman u qaybsanayaan laba iskuma hayso allahuma ilaa waxay isku qabaan qaban karaan oo qura haddii midkood wax la dheeraad noqoto oo midkood laga yaabo inay tahay ayeeyo hooyo misna aabe midna ayeeyo aabe oo qura ay noqoto taana insha allah waynu mithaalin doonaa oo waxaynu tilmaami doonaa masalo ay shaaficiyadu odhan doonaan ayeeyo inanteedii oo hooyo ah wax la dhaxashay oo ayeeyanimo wax kula dhaxashay mid quraanu haynaa masaladay odhan doonaan baynu ku mithaalin doonaa ee waa yaro dib dhiganaynaa marka ayeeyooyinku hadday siman yihiin dhinacay doonaan baa ka yimaadeene dhaxalka waa wadaliyi derajada koobaad haddii ayeeyada koobaad noqoto labuunbaa isu iman karaa ayeeyada labaadna saddex baa isu iman karaa ayeeyada afraad afar baa isu iman karaa saasay ku soconaysa oo ayeeyooyinku mar kastoo hal derajo ay kor u baxaanba tiradii way badanaysa tusaale ahaan aabbaha hooyadii iyo hooyadaa hooyadeed sow labadii ayeeyo rum ahaa ma aha dee mid saddexaad kuma soo darmi karta meelay ka iman karta abaan jirinba laakiin mid kastaba hal derajo kor u bixi oo waxaad tidhaahdaa hooyadaa hooyadeed hooyadeed marka ayeeyada xagga hooye maxay noqonaysaa tii labaad soo maa ile hooyada ayeeyadeed ruma weeyaan adna waa ayeeyadaa labaad wey waa hooyadaa hooyadeed hooyadeed waa derajadii labaad ee xagga hooyo aabbahana hal derajo kor u bax oo isna waxaad tidhaahdaa aabbaha hooyadii hooyadeed labada ayeye waa siman yihiina ma aragtaa iyo awowga aabe oo aabbaha aabbihii ah hooyadii iyaduna waa ayeeyadaa labaad oo waxay noqonaysaa aabbaha aabbihii hooyadii waa ayeeyadii labaad saddexdaasi way kulmayaan biijmaci ahlilcilm ciddii biijmac marka aynu leenahay waa ciddii ogolayd saddexda ayeeyo inay dhexal leeyihiin laakiin haddii kale qoladii maalikiyada ayna diidayso taa marka horeba meesha ka saaraya laakiin cid kasta oo saddex dhaxal siinaysaa laba iskuma hayso mar hadday sinaadaan inay dhaxalka wada leeyihiin ayeeyadii labaad baynu joognay haddaad ta saddexaad gaadhana oo midba aad derajo kor u kicisana tiradii way kuu kordhaysaa oo saddex baynu haynay afar bay noqonaysaa mar kasta aad mid kor u dallacdo midh baa kuugu darmaya saasay ku soconaysa marka toban iyo labaatan iyo boqolba waad gaadhsiin karaysaa laakiin dee waanay noolaanayno kumaba imanayaan waa iska uun tamhiili waa mithaalin wey marka wuxuu yidhi hadday siman yihiin sudusku waa ka dhexeeya waayahay haddaanay sinayn ka waran haddaanay sinayn ka waran wuxuu yidhi wa in takun hadday tahay haddaanay sinayn hadday siman yihiin u wada qaybi laakiin haddaanay sinayn wa in takun hadday tahay qurbaa ta dhowi ay jaddada dhowi iyo ayeeyada dhowi liummin tii hooyo haddii ay tahay xajabad xijaabtay oo xajabad way xijaabaysaa ummu abin aabbe hooyadii bucdaa fog way xijaabaysaa waa sudsan salabad ay wasalabad sudsan suduskana way qaadanaysaado iyadaa wada qaadanaysa hadday ta hooyo dhowdahay oo ta aabbena waa ayeeyadii labaad tusaale ahaan oo waa aabbaha hooyadii hooyadeed oo waa lambarkii labaad ta hooyana ayeeyo rumay taaganta waa hooyadaa hooyadeedba oo waa ayeeyadaa ruma oo hooyadaa dhashay xagga aabbena ayeeyadaa ruma maaha waa ayeeyadaa labaad oo waa aabbaha hooyadii hooyadeed wey oo aabbaha bay ayeeyo ruma u tahay adigana ayeeyo labaad hadday sidaa noqoto biijmaaci ahlilcilmi ta hooyaa leh ta aabbe way iska tegaysa ta hooyaa leh taa markaa waxa weeye aabbe ee markaa fogaatay way iska tegaysaa ta hooyuunbaa leh wa in takun hadday tahay qurbaa ay aljaddatu lqurba ayeeyada dhowey liummin hooyo oo ti hooyo xaggeeda ay tahay xajabad way xijaabi umma abin bucda aabbaha hooyadiisa fog way xijaabi wa sudsan salabad ay wasalabadan sudsan suduskana way qaadan oo iyadaa wada qaadanaysa wa in takun hadday tahay bilcagsi roganaha hadday tahay iminka waa kala laba jiho maaragta kala dhowaantoodu waa kala laba jiho hadday tahay ta waxa weeye cagsiga hadday tahay oo maanta waxa dhow ta dhinaca aabbaa dhow oo ta dhinaca aabbe tusaale ahaan waa ayeeyadaa ruma waa tii aabbahaaba dhashay laakiin ta dhinaca hooyo ti hooyadaa dhashay maaha waa ti hooyadaa hooyadeed dhashay wey waa ayeeyadii labaad wey wa in takun hadday tahay bilcagsi falqawlaani labadii qowl mansuusaani kuwo lagu caddeeyey wey fii kutubi ahlilcilmi kutubta ahlulcilmiga laba qowl ayaa ah kuwo lagu caddeeyey oo qolana ay leedahay waxbay wada dhaxlayaan qolana ay leedahay sidii ta hooyo ee dhowiba ta aabbe ee fog ay u riday ta aabbee dhowina waa inay ta hooyee fog u ridaa oo way siman yihiin qolana leedahay maya waxbay qaybsanayaan oo taho aabbe ayaa mar kastaba itaal daranoo waxaa xoog badan ta dhinaca hooyada labadii qowl buu kuu tilmaamo wuxuu yidhi laa tasqudu albucda ala cala asaxiixi laa tasqudu dhici mayso albucda ta fog ee min jihati lummi cala saxiixi markaynu ku soconno sida saxiixa ah ta markaa fogee dhinaca hooyo ma dhacayso waitafaqa waana isla ogolaadeen aljullu badanku bimacnaa mucdamu asxaabi shaaficiya cala tasxiixi qowlkan isaga ah saxiix yeelidiisa ayay isku waafaqeen oo asxaabu shaaficiya jumhuurkoodu waxay isku raaceen ta waxa weeye fog ee xagga hooyo ta dhowee xagga aabbe inaanay ridaynin sidaasi bay isku waafaqeen waa jumhuurkoodaa sidaa maray laakiin qowlka ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay marba ta dhowi ta dheer ha rido hadday isku jiha yihiin waa markay kala jiha yihiin buu labada bayd inoogu tilmaamay hadday isku jiha yihiin biijmaaci ahlilcilmi ta sokaysa ta shishaysa way ridaysaa laba iskuma hayso hadday isku jiha noqdaan oo ayeeyadaa ruma oo hooyo iyo ayeeyada ayeeyadeed ay yimaadaan is markaa ma waxba ma wada qaybsanayaan way iska kala tegayaan oo tasakun baa leh wa kullu man ayeeyo dhammaanteed oo adlad ku soo dhowaatay bikayri waarisin mid aan waxba dhaxlaynin ayeeyo kasta oo ku soo dhowaatay mid aan waxba dhaxlayn oo awow aan dhaxal lahayn ku timi famaa lahaa uma sugnaanin xadun wax dheefahi min almawaarisi ay min alirsi dhaxalka wax dheefa kuma leh ayeeyo kasta oo ku soo dhowaatay mid aan dhaxal lahayn iyaduna dhaxal ma leh waa jaddadii faasidada ahayd waa jaddada iyo ayeeyada faasidada ah waana ayeeyada ku timaada nin aan dhaxalba lahayn awow aan dhaxal lahayn hadduu waxa weeyaan iyadiiyo maydka ay uu kala dhex galo lab laba dhadig hareeraha ka xigaan oo midina ka sokayso oo tan soke ma joogtee waa ta dambe una markaa labka ka shishaysa hadduu abtirsiimadeedaba lab soo galo oo dhexdaba lab ka galo waxa weeye dhaxal ma yeelanayso ee midhka qura iyo labka qura ee ay wax ku dhaxli kartaa waa awowyadaa dhinaca aabe ee dhaxal kaleh oo qura hooyooyinkood kuwaasoo qura iyo wixii madaxooda kusoo dhawaada ama dhinaca hooyaba hadduu ka yimaado ama dhinaca aabbeba ha ka yimaada ee dhadigii iyo lab isku dhex milmaan sida inuu yahay aabbaha masalan hooyadii aabbaheed hooyadii oo meeshii laba mar hadduu silsilada galo iyadaa dambe waa iska tegaysaa waayo kanay kusoo dhawaatay ee madaxiisa ku timiba dhaxal ma leh mar haddaanu isagiiba dhaxal lahayn ta isaga kusoo dhawaatayna dhaxal yeelan mayso dhaxal ma yeelanayso وتسقط البعd بذات القرب في المdهب الأولى فقل لي xasبي suuradii aynu ishaaraynay ahayd markay isku jiha noqdaan ayuu beytkana inoogu ishaaray وتسقط way dhacaysaa البعda ay aljadة البعda ayeeyadii fogayd way dhici بذات الqرب tii dhowaanta u saaxiibka ahayd ee min jihatiha ahayd ayay ku dhici tii ka sokaysay ee ka dhoweyd ee ay isku jihada ahaayeen bay ku dhici fi lmadhabi alawlaa madhabkii habboonaa markaynu ku soconno ee habboonaanta badnaa waa sidaasi oo waa itifaaqan mar hadday isku jiha noqdaan ee faqul waxaad tidhaahdaa li aniga haddaan naadimka ahay waxaad igu tidhaahdaa ka lala hadlayow xasbii intaasaa igu filan dheh oo si wacan baad u dhigtay oo intaasaa igu filane arrinta ka hadh haddaba sidaa igu dheh buu leeyay watasqudu way dhacaysaa albucdaa tii fogayd bidaati alqurbi tii dhowaanta u saaxiibka ahayd bay ku dhici fii madhabi alawlaa madhabkii markaa habboonaa ee habboonaanta badnaa markaynu ku soconno ee faqul waxaad tidhaahdaa li aniga xasbii intaasibaa igu filan marka adigu laba macnoba way tilmaamaan oo macnaha aynu ku xambaarnay si aanu hadalku mukarar u noqon oo waxa weeyaan ah inuu tilmaamayo labadii waxa weeya isku jihada ahaa oo taa waa bilijmaac markaa hadday isku jiha noqdaan ta dhowi inay ta dheer ridayso iyo inuu maadaamuu lafdiga awlaa isticmaalay oo afcalu tafdiil meeshii adeegsaday inuu labadiiba isku jamcinayo oo masaladii ijmaaciga ahayd ee laysla ogolaa iyo tii kale markay kala jihada yihiin waxa weeyaan khilaafkii ku jiray uu wax ka ishaarayo oo uu leeyahay war madhabka fiicani waa inay tan dhow ridayso tahooyana dhinac bay ku dhowda oo weligeed ba hadday dheeraato xagga quwaday ku dhowdaa laakiin suurada qaabka aynu marnay baynu dooranno ah inaanay waxba hadalku mukarar ahayn uu tilmaamayo tii ay isku jihada ahaayeen adigu waxaa dhici karta iyada oo masalan hal masalo aan markaa ayaa dhici karto markaa u baahan ishaaris ahlulcilmiguna isku khilaafeen masaladaasi waxa weeye ayeeyo inay laba weji ayeeyo ku noqoto laba dhinac inay ayeeyo ku noqoto marka midina hal dhinac oo qura labada ayeeyo isu yimi midna waa laba ayeeyo oo laba weji bay ayeeyo ku tahay midina dhinac quray ku tahay tan noocaasiyo ahlulcilmigu way isku hayaan shaaficiyadu se waxay marayaan inaan loo kala burinayn fasudsuu baynahuna bisawiya ama ha kala sokeeyeen ama ha kala dheeraadeena mar hadday sinaadaan oo dhaxalka ku sinaadaan in labaduba wax dhaxlaan mar hadday ku sinaadaan inay wax dhaxlaan si kastay u kala dhow yihiin dhaxalku waa u siman yahay ama midda labada weji ku ayeeyada ah waxba loo burin maayo ahlulcilmiga qolo tidhaahdaa maya ee ta labada weji ku ayeyadaahina waxay leedahay suduska saddex meelood laba ahaan ta kaleena suduska meel ahaan bay yeelanaysaa kuwaasina waa jiraan sida awadeed ayay shaaficiyadu iyagu uma kala burinayaane waxay yidhaahdaan faa'iida ahaan waxay ku keenaan lanaa jaddatun warisat maca ummiha biljuduuda waxaanu leenahay bay yidhaahdaan haddaanu shaaficiye nahay masaladaasina wax nadiira ma laha bay yidhahdaan wax kaloo u dhigmaa waxaanu leenahay bay yidhaahdaan ayeeyo wax la dhexlaysa hooyadeed ayeeyanimana labaduba ay wax ku dhexlayaan laba isdhalay oo labaduba ayeeyanimo wax ku dhexlayaan baanu leenahay masaladaasi suuro kaloo labaysana ma laha had iyo jeer haddaad maqasho laba ayeeyaa jirtaa waxay ka soo baxdaa oo qura marka ama ilmaabtigu isguursadaan ama habarwadaagtu isguursadaan labadaa weji bay ka timaadaa markaa tani waxay ka imanaysaa markay habarwadaagtu isguursadaan laba habarwadaag ah oo ruma ayaa isguursanaya labadan isguursanaya labadan kala dhalay ee walaalaha ah ee weliba iskubahda ana hooyadood waa noosha laba habrawadaag ah oo ruma ayaa isguursanaya labadan habrawadaagta ah labadoodii hooyo hooyadoodna waa noosha dabeedna labadii habrawadaagta ahaa ilmaa u dhalanaya ilmo yar bay dhalayaan waa habrawadaag ruma isguursaday markay sheekadu halkaa marayso ayaa labadii habrawadaagtaa isguursadayba meesha ka baxayaano way dhimanayaan waayo haddii kale suuradu ma suuro gelayso markay labadaasi meesha ka baxaan yaryaree habrawadaagta isguursaday ilmuhu u dhashay ilmahoodii yaraa isagu waa joogaa weliba labada islaamood ee labadan isqabay dhalayna ta inanta dhashay meesha ka saar labadaa walaalaa ahna labada islaamood ee walaalaa ahna ta inanta dhashay ila midna inankay dhashay midna inanta eh labadii carruur ahaana dhinte eh ta inanta dhashayna meesha ka bixi iyadana meeshii waxaa kusoo hadhayaa ilmi yaraa ee labada habrwadaagta ay dhaleen iyo aabihii hooyadii oo ayeeyadii ruma oo xagga aabe iyo islaantii iyada dhashay oo dhinac marka laga eegana waxa weeye aabihii hooyadeed hooyadeed wey odaygii isaga dhalay ee dhintay hooyadiisa nool hooyadeed wey dhinaca kale marka laga eegana islaantii isaga dhashay kan yar ee dhimatay waa hooyadeed taa dhimatay hooyadeed bay noqonaysaa islaanta nooli tan kale ayeedayna waa walaasheed markaa labadaa ayeeyo oo midna tii aabbee ruma ay tahay iyo islaanta hooyadeed ah oo ayeeyadii labaad ee dhinaca hooyo ahi labadaasi dhaxalka way isugu imanayaan fii madhabi shaaficiya maadaama ta dhowey dhinaca aabe aanay ridaynin ta labaad ama ta fog ee dhinaca hooyada marka waa laba islaamood oo isdhalay oo labaduba wax ku dhaxleen ayeeyanimo madhabka shaaficiyadu masaladaasaanu leenahay weeyaan suuro kaloo labaysaana ma jirto markaynu intaa ka gudubno waxaynu gabagabaynaynaa beytka uu ku gabagabeeyey bal furuuda aan beytkaa marno si aynu u khulaasayno dabeedna wuxuu yidhi naadimku raxmatullaahi calayhi waqad tanaahad way dhammaatay oo way gabagabowday waqad tanaahad ay intahat way dhammaatay qismatu lfuruudi furuudda qeybteedii way dhammaatay waqad tanaahad way dhammaatay qismatu lfuruudi furuudda qeybteedii way dhammaatay min gayri ishkaalin iyadoo wax isu ekaan ah oo ishkaal geli karaa oo macnaha suuro suuro shabahi kartaa iyadoo aanay jirin oo aan wax ishkaalahi jirin ishkaalku waa ashkalo waa wax isu ekaada eh iyadoo wax isu ekaanay jirin ayuu dhammaaday iyo walaa gumuudin wax qarsoon oo khafi ah iyadoo aanay jirin ayaynu gebagabaynay buu yidhi furuudii dadkii ahlufaradka ahaa ee tobanka ahaa afartii nin iyo lixdii dumarka ahaa marka lasoo koobo tobankiiba siday wax u qaadanayeen waynu gebagabaynay haddii la kala saarana saddex iyo toban bay noqonaya oo dumarkaas sagaal noqonayay iyo afartan nin marka wuxuu yidhi way dhammaatay qaybtii furuudu min gayri ishkaalin wax ishkaal ah iyadaanu ku sugnayn wax isu ekaan ah oo labsi ah iyo walaa qumuudin wax qarsooniya midnaba iyanadaanu ku sugnayn ayaynu gebagabaynay haddaba haddaynu soo yaro khulaasayno waxaynu leenahay dadka wax ku dhexlayay ehlu faradka waxay ahaayeen toban marka lasoo koobo oo toddobadii dumarka ahaa muctiqadoo qura ayaa laga reebayey raggana afar baa ehlu farad ahaa oo labana asal ahaan bay u lahaayeen labana casabadana way ka mid noqon doonaan ehlu faradkana waa ku jiraan afartan ninna waxay ahaayeen aabe iyo awow zawj oo saygii markaa gabadha qabay ah iyo ahale umka ah tobankaasay ahaayeen tobankii lix farad oo alla qur-aanka ku caddeeyey ayay markaa wax ku mutaysanayeen midba meeluu wax kaga mutaystaba waxaana ay ku mutaysteen oo wax ku qaateen koob iyo labaatan jeer koob iyo labaatanka jeerna waxaa lagu kulmiyaa hal lafdi oo la yidhaahdo habaadabaz habaadabaz oo ahlulcilmigu nadmi ahaan waxay ku yidhaahdaan dabdu dawi lfuruudi min baxri rajaz khudhu murataban waqul habaadabaz markaad rabto inaad soo koobto dadkii dawilfuruudka ahaa waxaad ka qaadataa baxru rajaskan beytkaa ah ka qaado oo waxaad tidhaahdaa habaadabaz habaadabaz habaadabazda waxay uga jeedaan xuruuftan abaajaada ee abjad hawas xuruufta noocaasi ah had iyo jeer markaad aragto xisaab jumalah oo ku hoos qoran baa jirta xisaab loo yaqaano oo ku hoos taala oo kutubta qorta aad ku arki doonto oo abjad alifka ugu horeeya ama hamsaha ugu horeeya waxaa hoos yaalla kow ba'du waa laba jiimku waa saddex daalka bilaa dhibicda ahi waa afar ha'da hawas ugu soo horeysaa waa shan waawdu waa lix za'du waa toddoba waa sidaa wey ilaa keynka ugu dambeeya aada hoostiisa kun ku aragto abaajaadaana laba dariiqba waa loo adeegsadaa qolada cilmi felegu si khaldan bay u adeegsadaan salafkuna ibnu cabbaas iyo kayrkiiba waa ka digeen kutubulcaqiidana waa ku caddahay ceebaynta la ceebaynaya abaajaada noocaasi ah oo had iyo jeer haddaad kutub fur iyo waxaa maqasho waxyaabahay adeegsadaan bay ka mid tahay abaajaadu ka kow tahay oo marka ay qofka buruudkiisaiyo doonayaan inay baadhaan ee ama ma hawaa'iba ama hawada markaa buruudkiisu mise waa maayi mise waa turaabi mise waa naari afar noocaasoo ay sheegaan markay rabaan inay soo saaraan xuruufta abaajaada ayay magac kasta ku miisaamayaan oo magacaaga markaad u sheegto iyo markiiba xuruufta abaajaada intay tahay intay isu geeyaan tirada magacaaga ka soo baxaysa inay toddoba toddoba u tuurayaan ama sagaal sagaal dabeedna meelo ay yaqaanaan bay ku beegi doonaan markaa ta noocaasi ahi waa ta ahlulcilmigu aada iyo aada u naqdiyaan aada iyo aadna u ceebeeyaan ahlulcilmiga in badanna macal abaajaadeydu wixiidaba aad bay u diideen si aanay wasiilo ugu noqon dariiqaa xun mu'alafaad gaarana qaarkood oo ka qoray waa jiraan laakiin ahlulcilmigu in badani waxaad arkaysaa inay kala saarayaan labada dariiq ee loo adeegsanayo oo dariiqa xun marka loo adeegsadana way diidayaan marka dariiqa saxda ah loo adeegsanayana ma diidayaan oo gabayadooda in badan waad arkaysaa iyaga oo ku tilmaamaya iminka jazari oo kale ibnu jazari fii muqadimatihi almashhuura ee cilmiga markaa tajwiidka markuu gebagabeeyo baydka ugu dambeeya shadrigiisa hore wuxuu ku odhanayaa abyaatuhaa qaafun wazaayun bilcadad macnaha baydadka waxa weeye nadmigan isaga ah baydka baydadkeedu qaafun iyo wazaayun bilcadad xagga tirada waa qaaf iyo za buu odhanaya abaajaadi buu kuu tilmaamaya qaaf iyo zana wuxuu uga jeedaa waa boqol iyo toddoba oo zaduna waa toddoba qaafkuna waa boqol marka gabay gabaygan aan tiriyay ee tajwiidka ku saabsan tiradiisu waa boqol iyo toddoba bayd buu uga jeedaa abyaatuhaa qaafun wazaayun bilcadad cumreediga oo kale markuu nadmul waraqaadka isaguna uu rabo inuu tilmaamo inta tiradeedu tahay ee uu gebagabaynayo wa nadmu hadihi lmuqadima marka uu tilmaamayo inuu nadmiga muqadimada ama kitaabka waraqaadka ee nadmul waraqaadka inuu tilmaamo wuxuu odhanayaa abyaatuhaa fi lcaddi durun muxkama fi caamin daa'in uma daa'in uma fa marka wuxuu tilmaamayaa abayaadan iyada ah iyo gabayada nadmigan uu ku tiriyey inay tahay markaa luul la markaa si wanaagsan loo hagaajiyey oo loo sugay inay tahay ayuu tilmaamaya waxaana uu leeyahay oo waktigaa uu tiriyey uu ku tilmaamayaa inay tahay sanadkii fi caami daa'in daa'in oo da'dii bilaa dhibicda ahayd uma daa'in da'dii dhibicda lahayd uma fa ثانيa ربيع شhهر وdع المصطفى marka dأda hore waa tii xuday dhexda kaga jirtay dأda hore waa lmber sagaal bay ku dhacaysaa dأda labaad ee uu tilmaamayaana waa sagaal boqol oo qaynka daabiq ku jira ayuun baa ka dambeeya kun ah waa sagaal boqol marka waxa weeyaan fa'da uu sheegayaana waa sideetan markaa sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaal waa waktigaa waktiga uu markaa tilmaamaya uu tirinaya oo weliba bishii rabiica rabiicu thani inay tahay marka hijrada nebiga laga eego sala allahu alayh wasalam saasuu tilmaamaya caamka caynkaasi ah inuu nadmigan tiriyey marka isaga laftiisu wuxuu adeegsaday abayaadiisii u adeegsaday abaajaadii marka ahlulcilmigu in badan way adeegsadaan qolada faradiyiintuna sidaa daraaddeed bay u adeegsadeen oo u yidhaahdeen faqul habaadabaz habaadabaz markaa ha'da koobaad xisaabta abaajaada shan bay keensataa waa shan oo abjad ha'da halkaa ka bilaabmaysa wey waa shan marka ha'daa koobaad waa asxaabu nisfi markaad doonaysa inaad qabato nisfi shan baa wax ku qaata waa ha'da koobaad ba'da ku xigta waa asxaabu rubuc labaa wax ku qaata alifka ku taagan xisaabta abaajaada hal buu keensanayaa thumun baa weeye thumunka hal qolaa wax ku qaata zawjaadun baa wax ku qaata markaa nisfi shan baa wax ku qaata rubuc labaa wax ku qaata thumunna midh baa wax ku qaata habaada daalkaa bilaa dhibicda ah xisaabta abaajaada afar buu keensanaya wa asxaabu thuluthayn thuluthaynka afar baa wax ku qaata afartii hablood ee nisfiga qaadan jiray ayaa labiya wax ka badan markay noqdaan thuluthayn qaata habaada ba ba'dii buu mar labaad soo celiyey ba'daa uu soo celiyey waa asxaabu thuluth thuluskana laba quraa wax ku qaata marka rubuca iyo thuluska labadaba midba labaa wax ku qaata za'da ugu dambaysa habaadabaz za'daa halka dhibic leh habaadabaz za'daa ugu dambaysaana xisaabta abaajaada toddobay keensanaysa iyaduna waa asxaabu sudus markaa tobankii qof koob iyo labaatankaa jeer ayay wax qaateen koob iyo labaatankaa jeer ayay wax qaateen wax laba farad leh shan baa ku jira wax laba farad leh shan baa ku jira labada zawjayn mid kastaaba laba farad buu leeyahy waa laba hooyada oo marna thulus lahayd marna sudus lahayd iyo bintul ibni oo marna nisfi lahayd marna sudus lahayd markay macalbinti joogtay iyo ukhtada liabka ah shantaa qof ayaa iyagoo sidooda ah mid kastaaba leeyahay laba farad laakiin qaarkoodoo marka tiradoodu isbedesho faradyadoodu badanayaan way jiraan laakiin dee sifadoodii baa kuwaa isbedeshay oo bintadu markay midh tahayna maxay qaadataa nisfi markay labiya ka badan noqotona waa thuluthan kuwaa uma jeedno laakiin qof isagoo shaksigii ah oo hebel ah markuu doonana faradkan qaadanaya sifo ama cillo jirta daraaddeed marna xagga kale wax ku qaadanaya shantaasaa jira waxaynu kaloo ku daraynaa qawaacid ahaan inaynu nidhaahno جميع الفروض الثابتة بالقرآن وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس يمكن اجتماع واحد منهما مع الآخر في مسألة واحد إلا الثمن فلا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع دمان با فروض الله وكشاغي كتابك الله كسوغان اللحدة اه او اه نصفي iyo rubuc iyo thumun iyo thuluthan iyo thulus iyo sudus dhammaantood waxa suuragal ah midba midka kale inuu la kulmo oo ay hal mas'alo oo qura isugu yimaadaan ilama iyo thumunka thumunku lama kulmo thuluth iyo rubuc thumunka labadu labadaa midnaba lama kulmo maxaa yeelay thumunka xaasku waxay wax ku qaadataa marka uu zawjkeedu ka tago ama saygeedu uu ka tago farac waaris ah thuluthkana waxa weeye hooyada oo aanu maydkeeda ay dhexlaysa ee wiilkeeda ah ama inanteeda ah ee bimacnaa ay dhashay marka aanu lahayn weled iyo welad weladkii iyo walaalo tacaduday xaaladaasi bay thulus ku aadan jirtay maantana farac baa jooga marka ma suuragal ahaa in thumun iyo thulus ay isu yimaadaan walaalaha li'umka ah ee tacadudayna thuluth bay wax ku qaataan iyaguna ma suuragal aha inay thumun u yimaadaan sababkuna waxa weeye walaalaha li'umka ahi haddii farac waaris ahi meesha yimaado ma dhaxlayaan oo wax allaaliyo wax dhaxalo ay leeyihiin ma jiro ee way dhacayaan oo faraca waariska ah iyo asalka lab labaduba way ridaan oo meesha way ka saaraan sidaa daraaddeed baanay u kulmaynin thumun iyo thuluth sidaasi leeg thumunku rubuc lama kulmo waayo rubuca waxaa wax ku qaata axadu zawjayn labada isqaba mid ahaan haddii labadii isqabay ay zawjadii joogto oo ay thumun qaadato ma suuragal aha inuu u yimaado zawjkii oo isaguna yidhaahdo zawjadii oo thumun qaadatay aniguna waxaan qaadanayaa rubuc waayo dee labadoodu sifo ay mar isugu yimaadaan ayaan jirin oo marka la yidhahdo zawjaa wax dhexlaysa macnuhu waxa weeye zawjkii qabay ayaa dhintay haddii la yidhahdo zawj baa wax dhexlayana zawjadii baa dhimatay markaa sifo ay isu yimaadaan meesha ma taallo allahuma ilaa haddii laga tegi waayo ahlulcilmigu waxay keenaan mas'alo ah fardan wa taqdiiran bimacnaa ka dhig taasi oo ah mas'alatu malfuufa waxa ay ku tilmaamaan mas'alada markaa mayd duuduuban taasi oo markaa noqonaysa in waxa weeye mayd loo yimaado duuduuban oo tusaale ahaan dahabbabarkan dabeedna nin iyo gabadhi ay isku qabsadaan oo gabadhuna ay tidhaahdo maydkaasi wejigaa ii muuqanayaa waa ninkaygii carruurtanna isaga ayaan u dhalay ninna yidhaahdo ma suuragal aha ee waa gabadhaydii ubadkanna aniga ayay ii leedahay mid kastaaba ubad buu wataa mid kastaabana wuxuu leeyahay maydkani aniga ayuu ama gabadhuna ay leedahay aniga ayuu nin ii ahaa oo wasaygaygii ninkana uu leeyahay aniga ayay gabadh ii ahayd nin ma aha shaksigan maydka ah ee aynu dul taagana marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen marka sidaa la isku qabsado ee markhaatiyadii ay isla dhacaan qof kastaaba u watay haddii cawrada loo gudbo oo cawradiina la arko labadii xubin taran ee kii ragga iyo kii dumarka labadaba shaksigani inuu leeyahay maxaa arrintaa iyadaa la yeelaya ahlulcilmiga qayb ka mid ahi waxay rajaxeen maragyada uu ninku keensaday ee tilmaamaya shaksigani inuu ahaa gabadh dhasha waayo waxay yidhaahdeen dee inay gabadhnimo ay ku dhalaysay dee ilmuhu markuu kasoo baxay baa kasoo baxayay baa la arkayoo si cad ayaa maraggaasi u caddeeyey gabadhan inay wax dhalaysay laakiinse gabadha leh nin buu ii ahaa iyadu xukun ahaan un baynu dee inay guri ku wada jiraan ama la arkayay mooyaane sifo uu wax u dhalay si cad looma arkayo marka qaarkood waxay rajaxeen ninka markhaatiyadiisa tilmaamaya inay shaksigani gabadh ahayd ubadkanna ay dhashay oo si dhab ah markaa ubadkan ay u dhashay ahlulcilmiga qayb ka midana waxay yidhaahdeen mar haddii labadii marag isla dhaceen cawradina ay sinaatay waxa weeye carruurtana waa la ysku darayaa oo waa awlaad ninka iyo gabadhana mid kastaba faradkiisii baa la siinayaa oo meesha iyadoo awlaadi joogto markaa rubuc iyo thumun baa isu kulmayo gabadhana waxaa la leeyahay kaba dhig inuu ninkaagii ahaa oo thumun baa la siin ninkana waxaa la leeyahay ka dhig inay markaa gabadhaadii ahayd oo rubuc baa la siin ahlulcilmiga daa'ifo ka midana sidaasi bay ku kulmayaan marka masalada fardan wa taqdiiran ta ah mooyaane ma jirto masale ay ka suuragal tahay inay hal mar isu yimaadaan thumun iyo rubuc waxaa kale oo sidaa tilmaamay oo hal beyt ku tilmaamay ibnu haa'im alfaradi alshaafici caalimkii lo odhan jiray baa alfiyihiisa kifaayat alxufaadka markaa sidaa ku sheegay oo uu tilmaamayo beytka afar boqol iyo koob iyo lixdan wuxuu yihi wathumunu fi lmiiraathi laa yujaamicu huluthan walaa rubucan wa qayrun waaqicu thumun dhaxalka gudihiisa kulama kulmo buu yihi thuluthan iyo walaa rubcan wa qayrun ay wakayru dalika wixii intaa ka soo hadhayna waaqicun waa mid dhacaya wixii intaa ka soo hadhay oo furuudda kale ahi waa suuragal in midba midka kale la kulmo laakiin thumun iyo thuluth inay kulmaan suuragal maaha thumun iyo rubuc inay kulmaanna suuragal maaha marka labadaasi laba markaa marnaba isu imanaya ma aha waxaynu kaloo ishaaraynaa oo kusii markaa soo koobid ahaan masalada marka aynu ku daraynaa furuudda markaynu ka gudbayno laa yajtamicu fardaani min jinsin waaxidin fi mas'alatin waaxida ila sudusu wa nisfu laba farad horeynu usoo ishaarnay kolley iyaga kitaabka dhexdiisa laba farad oo isku jinsi ah hal masalo qura kuma kulmaan hal masalo mar la qaybinayo kuma kulmaan laba mas laba farad oo isku mid ahi ilama iyo nisfiga iyo suduska mooyaane nisfiguna laba jeer laba nisfi way isu iman karaan suduskuna ilaa saddex bay isu iman karaan taana markaynu ka gudubno waxaynu kaloo leenahay dadkii aynu soo aragnay arbacatu min dawi lfuruud fardu lwaaxidi walmutacadidu sawa dadkaynu soo aragnay afar ka mid ah faradka mid qura qaato iyo faradka dhowr qaataan waa isku mid afar ka mida dadkii wax dhexlayay haddaa xasuusataan iyo haddii kaleba afar qolaynu soo marnay oo midhkooda qura iyo dhowrkoodu isku mid yihiin afartaasi qolada koowaad waa sawjaadka oo sawjaadka midda qura iyo dhowrkoodu isku waxbay qaataan hadday mid tahay iyo hadday afar yihiin waa isku mid wey qolada labaadna waa jadaadka waa ayeyooyinkii haddeer aynu dhigaynay oo iyagana midka qura iyada qura iyo boqolku waa isku dhaxal bintulibni maca bintusulbi joogta inanta bintulibni la yahda markay bintusulbi la joogto ee takmilatu thuluthayn aynu lahayn bintulibnidaasi hadday boqol noqdaan iyo hadday mid qura noqdaan farqi ma leh mar haddii waxa weeye bintadii maydku dhashay ay uu dhalay ay nisfi qaadato inanka maydku kuwa uu dhalay ee hablaa ah midkooda qura iyo boqolkooda iyo ka badantoodu sudusun bay leeyihin takmilata thuluthayn qolada afraad ee ugu dambaysa waa ukhtada liabka ah markay maca shaqiiqatin waaxida la joogto inantii maydku dhalay oo qura markay la joogto iyaduna kuwaa liabka ay hadday mid qura tahay iyo hadday boqol yihiin waa isku mid farqi ma leh tiradoodu ma soo oodna hadday hal mid tahay iyo hadday ka badan yihiin waa isku mid waxaan ku gabagabaynayaa hadalka aan ku soo ururinayaa luqas ahaan aynu waktiyo hore ishaarnay oo nidhi alkhaazda ama halxidhaalayaasha mid ka mid ah si maskaxdu aada ugu shaqayso had iyo jeer alkhaazda ahlulcilmigu waxay u keenaan maskaxda in lagaga shaqaysiiyo oo maskaxdaa in badan daal samaynaysa aakhirka marka dambena si wacan bay ula baranaysaa waa la qabsanaysaa halxidhaalahana waynu ku daraynaa si aa in doora hadhow madaxa u rogrogtaan oo bal u fiirisaan wuxuu aada u shabahaay oo ay isku mid yihiin in yarun ku kala duwan yihiin suuradii maalintii dhaweyd aynu tilmaamaynay ee halxidhaalihii hore tilmaamayey in waxa weeye nin dhintay oo dhaxalkiisii ay qaateen markaa gabadhii uu qabay iyo walaalkeed tii bay shabahadaa waa suuradii un baynu in yar meel kaga baydhaynaa suuradaasina waa tii kusoo baxaysay laba nin oo isdhalay laba dumar oo isdhalay inay kala guursadeen weliba ka weynina ta yar guursaday ka yarina ta weyn guursaday dabeedna ta weyn baa inan dhalaysay sheekadu dabeedna halkaasay kusoo gaabanaysay maantana tii baynu lafteedii baynu in yar ka duwaynaa halxidhaalahana si kaleaynu u tilmaamaynaa oo waxaynu leenahay ahlulcilmigu waxay isku halxidhaaleeyaan rajulun lahu khaalun wa camun fawarihahu alkhaalu duuna alcammi waxay yidhaahdaan bal waxaad sheegtaa mayd ay isugu yimaadeen nin leh markaa abti ruma iyo adeer ruma oo dhaxalkiisii uu qaatay abtigii ruma ahaa adeerkii ruma ahaana qaday waa nin leh abtigii ruma iyo adeerkii ruma ayaa jooga dhaxalkii waxaa qaadanaya abtiga ruma adeerka rumana waa qadaya waxaad is odhanaysaa dee abtigu kumaba jirin dadkii wax dhaxli jiray waana dhabo kuma jirin laakiin waa abti si kale u sawaaban abti wax ka sii yihiin wey arrintaasi waxay ku soo baxaysaa suuradii hore luqas ahaan tii hore haddaad xasuusato tii hore un baynu ka dhaqaaqaynaa waa tii hore lafteedii oo in yar un baynu ka duwaynaa waxa weeye laba nin oo isdhalay inan iyo aabihii ayaa waxay guursanayaan inan iyo hooyadeed ayay kala guursanayaan odaygu tayar buu guursanayaa la soco waa cagsiga mar kasta waa roganaha odaygu yartuu guursanaya inankuna islaanta hooyada yartaa u ah ee odayga sodoga u ah sodohda miya ha cafwan sodohda u ah ayuu guursanaya labada mid kastaaba wiil bay dhalaysaa markii hore islaantu baa dhashay suuradii hore ee maalintii hore laakiin maanta labaduba laba wiil bay kala dhalayaan odaygu nimay walaala yihiinna waa jiraa ee la soco oo isagu aan meesha dibadda ka jooga sidii tii horeba ila tii horeba nin baa dibadda ka joogay odayga ay walaala ahaayeen oo waa kii aynu lahayn wuu qadaye maantana isagii unbaa qadaya waa adeerkii rum ahaa moogta arrintu markay halkaa marayso odayga meesha ka saar horta odayga yuna rabshine isaga meesha ka saar odaygan yarta wax ka dhalay meesha ka saar bal waxaad eegtaana labadaa inan ee odayga iyo inanku kala dhaleen waxay isu yihiinna bal hadda ka fiirso odaygu yarka uu inanta ka dhalay yarka islaantu dhashay maxay isu yihiin yarka islaantu dhashay ee inanku dhalay wuxuu u noqonayaa walaashii baa dhashay oo xagga hooyo ah abti ruma buu u yahay la soco abti ruma buu u yahay ka xaggaa islaantu dhashayna markuu abti ruma u noqday kan inantu dhashayna kayo islaantu dhashay muxuu u yahay adeer ruma buu u yahay illa waa walaalkii waxaa leeyahay waxa dhalay waxaa dhalay muxuu ahaayeen waa walaalkii ya miya walaalkii baa dhalay adeer rumuu yahay khaldin ma aha walaale waa adeer rumuu yahay waayo yarkan wax dhalay bay walaala yihiin ile labadaba odaygaa dhalay waa oday iyo inan isdhalay oo labadaa kala guursay soo maa bal hortu inanku ha inoo joogo inankan wax dhalay ha joogo oo inanka iyabaa walaalaah iyo yarka odaygu dhalay ee kan yaree odaygu dhalay inanku dhalay muxuu u yahay adeer ruma buu yahay waayo walaalkii baa dhalay kaasina uu walaalkii dhalayna isaga wuxuu yahay abti ruma oo inantan dhashay kaa walaashii wey xagga hooyo ah odaygii haddaba mayna daayo meesha ma ka baxay labadii waxa weeye inan ee la dhalay odayga inanka kalena meesha ka saar hayna daayo isaguna labada odaygan iyo inankan isdhalay ee dumarka kala guursaday labadaba meesha ka saar waxaa soo hadhay labadii carruur ahaa ee ay dhaleen iyo kii ay odayga walaalo ahaayeen markaa ka yaree inantu dhashay meesha ka bixi kaasaa dhimanaya kaasaa dhimanaya ka inantu dhashay ka inantu dhashay odaygani muxuu yahay walaalkii baa dhalay oo dee adeer rumuu yahay odaygii dhintay walaalkii buu ahaa odaygan yare dibadda taagan isagoo waxba guursan waxa weeye kan wuxuu u yahay yar adeer ruma ka yaree xaggaa joogaana muxuu noqonayaa kan abtinimada layskuma dhaxlay abtinimada xadafka waata laysku khaldayaa dhinacii nasabka muxuu ka noqonayaa miyaanu ibnul akh ahayn walaalkii wiilkiisii miyaanu ahayn waa ibnul akh moogta waa walaalkii wiilkiisii wey ibnul akha iyo adeerkana weligiiba waxaa horeeya ibnul akha oo ukhuwadaa horeysa oo cumuumada ka horeysa adeernimadu way dambaysaa waayo waxaa laga eegaa qofka dhowaanta aabbaha ay isugu tegaysaan baa la eegaa labadani aabbaha isugu tegayaan waa odaygan dhintay wey kan markaa dibadda joogaana odaygan dhintay waa la suman yahay oo odayga dambe awowga ah ayay iska raacayaan marka haddii lagugu yidhaahdo waar dhaxal ay isugu yimaadeen abti ruma iyo adeer ruma oo adeerkii ruma ahaa qaday oo iska tegey abtigii ruma ahaana qaatay waa kaa yare sawaaban wey khalaas halkaa inoo joogto wallahu subxaana wa tacala aclam